Gambaraha laga sameeyo maqaarka xoolaha sida lo'da iyo ariga ayaa ah caado iyo dhaqan soo jireen ah u tahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada ku nool Jowhar walow hadda ay sii yaraanayso isticmaalkiisa. Ismaaciil Axmed waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya samaynta gambaraha waxa uu ka warbixinayaa sida uu noloshiisa ugu maareeyo iyo waxyaabaha ku kalifay shaqadani.
dalbadeen kursigii waxaa lagu galay macnaha ee, magii adii oo meel walaahi oo la fadhiisa lamada qofad ku imaahaysa kursi kaasoo la isticmaalay gambarna waxa waa malhuraan waaba jika bay qofta ku galaysaa waxaa jirta ee, dad oo macnaha jabsanaa jiro oo kursi ku fadhiisa karin oo macnaha gambarkaas le macnaha loogu talagalay jeembaar waa sidoo kale qof jabsan baa loo macnaha iidna loogu talagalay qof jabsan kursi ma ku fadhiisi karto sariirna ma ku seexi karto in jeembaarta loo helo waa daruuri oo meesha ku jiro waaye gambarahan waxay u kala baxayaan gambar xaajiyo ilaah kuma daranade gambar westaani gambar oo gaagaab eh gambar yareey gambar kasii macnaha oo gambar caadi kale oo jiro oo macnaha oo oo talagale gambar xaajiyaa jirta oo talagale nuucaanaan rabaa nuuc kasii foogaan rabaa waxay u kala baxayaan eh, mitirhooda mitir iyo sid eh, kii xumaay afartan konton ilaa lixdan waa joogooda waa laaga dhigi karaa waxaa jirta eh, gambar eh, ilaa kuma darnaade toddobaatan ilaa kuma darnaade siddeetan sidii iyada qofta ay doonto baa loo sameynaya saasay u kala baxaan uu kane Samaynta agabyada lagu isticmaalo guryaha sida gambaraha oo kale ma aha mid sahlan, balse waxaa jira dad badan kuwaasoo ay ku tiirsan tahay noloshooda.